haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay soomaaliya xuseen barre aadan ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay soomaaliya isbeddelka cimilada ayaa ah arrin ay dunida oo dhan ka walaacsan tahay iyada oo uu magaalada sharmasheekh ee dalka masar uu ka socdo shirmadaxeedka caalamiga ah ee qaramada midoobay soo qabanqaabisay kaasi oo si gaara looga hadlayo isbeddelka cimilada haddaba ugu horrayn waxaa isweydiin mudan maxaa sababa ama keena isbeddelka cimilada waxaa arrintaasi sharaxaya xasan jaamac oo ku takhasusay cilmiga deegaanka iyo beeraha kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya waxa ugu horeeya inuu bili-aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi iminka laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbedelaysa marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso waxa loo aanaynayaa waa fossil fuwalka oo ah ama dhuxul dhagaxa oo la shido ama naaftada ama deforestationka oo dhulka oo la xaalufiyo waxyaabahaasoo dhan ayaa keena horta climate changiga ama waxa loo yaqaano isbeddelka cimilada sidoo kale waxaa keena isbeddelka cimilada carbon dioxide ama carbon laba oxideka oo ay sii daayaan waxyaabaha ay sameeyaan bini aadamku oo ugu horeeyaan baabuurta warshadaha maraakiibta tareennada waxaa ku shaqeeya waxyaabaha naaftada ama baansiinka oo dhan waxaa kale oo keena cimilada isbedelaysa agricultureka beeraha sida lo-da oo sii daysa gaaska loo yaqaano mafiin oo isaguna sameeya green house gaasiska oo green house gaaskus waxa weeyaan waa mafiinka iyo carbon dioxideka oo iyaku cirka atmosferka xidhaya kadibna markay cadceeddu fallaadhaha soo ganto ee fallaadhihii dib u baxa ay is-idhaahaan ayaa waxa dhacaya waxa soo celinaya kaarboonka iyo mafiinka markaasi atmosferka jooga dib u soo noqonayaan fallaadhihii kadib waxaa kululaanaya jawigii dhulka ayaa kululaanaya waxyaabaha lagaga hortegi karo ee maantaba ka socda shirkan laga wada sharmasheekh iskugu yimaadeen adduunka oo dhan ee u n tu ka dambayso ee c o b-ga oo ka ah waxa weeyaan sidii loo yarayn lahaa carbon laba oxideka sidii loo yarayn lahaa ee hoos loogu dhigi lahaa oo daadminis waxay ka dhigan tahay renewable energy daaqada iscusboonaysiisa ama tabarta cusboonaysa sidii loo cuskan lahaa ama sidii loo cuskan lahaa oo kale tamar dhalinta dhinaca dabaysha iyo dhinaca solarka oo cadceedda ah ama sidii loo isticmaali lahaa natural kaaska natural kaaska oo gaaska dabiicigaaya kuwaasoo dhan haddii la isticmaalo markaa waxaa dhalanaya in carbon laba oxidekii hoos loo dhigo haddii kaa hoos loo dhigana adduunka kuleylkiisu wuu yaraanayaa markaa mar walba waxaa hirdama kuwa iyaku raba in la derdergeliyo soo saarka shidaalka iyo dhuxul dhagaxa iyo kuwa raba markaasi in hoos loo dhigo soo saarkooga oo lagu bedesho markaa tamar kale oo nadiifa sidaan soo sheegay tamarta laga dhalin karo dabaysha tamarta laga dhalin karo cadceedda iyo tamarta laga dhalin karo oo sidoo kale oo tamarta gaas natural gaaska oo qaasu dabeeci la yidhaha isaga laftiisu wuu ka dhibaato yaryahay marka la isticmaalayo fossil fuwalka ooyalka ama saliidda dhulka laga soo saaro la isticmaalayo ee loo adeegsanayo washaradaha ama marka la isticmaalayo dhuxul dhagaxa dhulka laga qodayo kadibna tamarta korontada ama electricity-ga laga dhalinayo waxaasoo dhan ayaa horta loo aanaynayaa shirkan sharmasheekh ka socdana wuxuu halbowle u yahay wuu ku suntan yahay in bal kulaylkaa dhacaya ama heerkulka adduunka ee isbedelaya sidii hoos loogu dhigi lahaa
soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saamaynta isbeddelka cimilada sida uu sharaxayo injineer cabdifataax maxamed xareed oo cilmiga deegaanka iyo isbeddelka cimilada ka dhiga jaamacadda ummadda ee muqdisho saamaynta isbeddelka cimilada waxa ay saameyn xun ku reebtay deegaanka iyo dadka miyiga fog fog ku nool sidoo kale marka laga hadlayo dhanka waxsoo saarka ama wax loo yaqaano cunnada iyo nafaqada sugnaanta cunnada waxa loo yaqaano food security-ga soomaaliya ka mid ah meelaha ay sida daran u saameeyeen isbeddelka cimilada taasoo ay ugu can tahay burburka dhulka iyo abaaraha dhibaatooyinka cimilada sida duufaanada daadadka iyo abaaraha ayaa awood u leh inay burburiyaan dalagyada iyo hantida muhiimka ee bulshada iyo kaabayaasha muhiimka ah sida webiyada wadooyinka iyo waxyaabaha lamid ah ama waxsoo saarka cuntada soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer ee qaaradda africa isbedelka cimiladu wuxuu sababay wax loo yaqaano sare u kaca heerka badda iyadoo la filayo inay si xun u saameyso habnoleedka deegaanka xeebaha iyo webiyada isbedelka cimilada ayaa horey u saameeyey waxsoo saarka cunnada oo sida hadda ogsoonahay roobyarida dhacday ee wadanka ka jirtay waxa ay sababtay inay noqoto in abaartii ugu darneed ee wadanka ay wajahayso muddo wadanka uu wajahay muddo afartan sano ah marka guud ahaan soomaaliya helitaanka cuntada ayaa ku noqotay caqabad oo sii kordhaysa iyada oo ay tahay arintan mid dhalin karta khatar amni iyo mid dhaqaale dalka cimiladu waxay saameyneysaa dhaqaalaha wadanka maadaama waxsoo saarka uu yaraanayo waxsoo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka waxsoo saarka dalagga xoolaha ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee wadankeena ama hamnoolelyada beeraleyda iyo xoola dhaqatada ee wadankeena iyadoo in ka badan boqolkiiba toddobaatan nolosha wadanka ay ku xiran tahay xoola dhaqashada iyo beeraha marka marka isbedelka cimilada marka wuxuu uu khatar u geysanaya marka kheyraadka dabiiciga ah taas oo u ah lafdhabarta wadankeena marka siyaasad sidoo kale saameyntu waxa ay leedahay saameynta deegaanka biyaha iyo keymaha sida ogsoona dhirta soomaaliya oo dhirta waxay dhulka dhirta dhulka qalalan ay ka mid yihiin noocyada quraca iyo qansaxa iyo waxay ka mid yihiin geedaha muhiimka u ah in maxaa la lahaa roobab tiro badan ay keenaan ama wax loo yaqaano inay soo jiitaan marka burburka deegaanka ayaa qeyb ka noqonaya marka in roobkii uu yaraado xaalufka jiro iyo dhirta iyo nabaad guurka soomaaliya marka waxaa la filaya xadiga heerkuulka inuu sare u kaco mustaqbalka guud ahaan caqabadaha ugu waaweyn ee dalka soo wajahaya waxa ay ka mid yihiin sarukacaas ama sarukacada xaalufka marka nasiib daro saameynta xun ee isbedelka cimilada ayaa sii kordhinaysa marka xaalufka deegaanka waxaa kaloo laleeyahay waxa uu saameynaya caafimaadka isbedelka cimilada ayaa saameeyay caafimaadka bulshada soomaaliyeed waxaa jira khataro sare oo sida cudurada faafa ee xasaasiga sida cudurada ka dhasha cuntooyinka biyaha biyaha markay yaraadaan iyo cuntooyinkii oo heerkulkooda sare u kaco markii la hagaajinaya cuduradaas ayaa sababaan bacteriyaal iyo waxyaabo lamid ah oo markii ayay heerkulka uu isbedelo ay ka dhashaan meelaha sida weyn looga dareemaya isbeddelka cimilada ee soomaaliya ayaa ah beeraha sida uu faahfaahinayo muxsin hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beeraleyda ah ee soomaaliya soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si ba-an looga dareemay isbeddelka cimilada hadday noqon lahayd roobabkii oo yaraaday webigii oo biyo yareeyey iyo bilaha webiga oo qaleelka yahay oo sii kordhay iyo meelaha bacaadka oo ku jira bacaadkii oo ka sara maray guryihii aniga waxaan ka warqabaa gobolkan shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka janaale oo beer moos aan ku leenahay toban iyo labo sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsaneyd roobka iyo webiga muddadihii dambe beerta waxay ku qasbanaatay in ceelal laga qodo si wax soo saarka oona isdhimin hadeertaan beerta waxaa ka qodan sagaal ceel oo weli ayna ku filnayn biyaha ay beerta u baahan tahay marka isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu u keenay wadankii in dad badan ay mataqaanaa beerihii iska dhaafaan ay awoodi waayeen inay ceelal qotaan abaarihii oo sii kordhay xoolihii xoole xoolo lagu waayey iyo naf dadeed lagu waayay iyo dadka qaarne ay usoo ay usoo ay usoo barakaceen magaalooyinka ay qaxooti ku noqdeen haryaha hareeraha magaalada ku yayaala dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa sabab u noqotay sara u kaca maceeshadda iyo midhaha la cuno haddaba sidee xal loogu heli karaa arrintaasi waxaa marka la sharaxaya muxsin hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beeraleyda ah ee soomaaliyeed tilaabooyinka ugu horeeya ee wax looga qaban karo isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah in dhulalka dowladda ay ka taliso ay ka yareyso isbaarooyinka lacag looga qaato beeraleyda run ahaantii cuntada waddanka qaali aad ayay u tahay beeraley badanna khasaare ayaa kasoo gaaray isbaarooyinka halkaasi lacago badan ay ku bixiyaan si ay cuntooyinkooda ay u gaarsiiyaan magaalooyinka taasi waxay keentay marka marka qofka beeraleyda ah oo ku yimaada khasaaro wax kale uu haysta malah waa inuu ama qaxooti xaryaha qaxootiga soo aadaa ama waa in uu geed jaraa oo faas qaataa oo sababto ah waxay leeyihiin awoodda faas awoodda faas lagu qaatay leeyihiin oo waa dad yaqaana sida geedaha loo jaro marka haddii isbaarooyinka la yareeyo waxaa dhacayso mataqaanaa in beeraleyda ay sii bataan beeraleyda dhaqaalo badan oo soo galo markaas marka waxaa dhacaysa marka in beeraley cusub ay kusoo biirto beeraleydii hore laakiin haddeertan waxa dhacaya waxaa waay beeraley badan ayaa beerihii kasii tagaya sababo keenay khasaarooyin badan oo isdaba joogta ku yimid labada dhinacbo dhibaa ka haysto dhinaca roobka dhibbaa ka haysto wadadana mataqaana waxaa ka haysta dhibaa ka haysto oo cuntadii ay soo saareen dalagii ay soo saareen markay magaalooyinka usoo wadaan lacago badan ayay ku bixiyaan taasi waa mid marka annaga marka dhibkana haysto maxaa lahaa waxaa waaye ma u diyaarsanin waxaa waaye dadkii mataqaana ceelal ma jiraan ceelal badan ma jiraan marka waa in wadanka laga sameeyo mashaariic ceelal laga qodo mataqaana hadday noqoto miiga meelaha miiga hadday noqoto iyo hadday noqoto meelaha dhulalka beeraleyda taasi marka waxay keenaysaa in wax soo saarkii marka lasii wado marka hadda haddaa fiirisid saddexdii sana hadda u dambeysa wax soo saarka wadanka waxaa waaye waa meesha ugu xumeedoo tagay waxaa waaye waa waa waa cuntooyinka qaar aan u lahayn loo kalan u lahayn waxaa waaye waa waa wanaga maxaa lahaa farahay kasii baxayaan galeyda wadanka laga cuno qayb kamida etoobiya laga keenaa cambuulada wadanka laga cuno qayb kamida etoobiya laga keenaa bilo ka hor waxaa la sheegaya in wadanka la keenay moos dibadda laga keenay waa cuntadii qaalib bay aada u noqotay waa beeraleydii waa yaraatay waxa waaye waa canshuur badanna way ku dhacaysaa marka arrimahaas marka arrimahaas qayb waxay ka yihiin maxaa lahaa dhibaatooyinka oo isbeddelka cimilada asoo joogo haddana dhibkan annaga noo sii dheryaa marka dhibkan oo oo mataqaanaa in cunto oo dalagii waddanka ahayd in canshuur xaddhaaf la saaro oo ka badan canshuurta ku dhacdo canshuuraha tekeda oo bariiska laga keeno mataqaanaa south east asia ka canshuur yar ka canshuur yar mataqaanaa lowr geley oo laga soo qaaday qoryooley ama janaale soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qaybgelaya shirka isbeddelka cimilada ee masar iyadoo uu uga qaybgelayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba soomaaliya maxaa ay ka filan kartaa in uu shirkaasi ka soo baxo waxaa arrintaasi faahfaahinaya injineer cabdifataax maxamed xareed oo ka mid ah wafdiga soomaaliya ee ku sugan shirka soomaaliya rajo weyn ayay ka filaysaa maadaama wafdigii ugu sarreeyey oo markii ugu horreysay oo madaxweynahooda waddanka uu hogaaminayo oo ay ka qayb galaan shir noocan ah taas oo tusinayso sida soomaaliya ayay ugu heelan tahay inay arrintan ay wax ka qabato duunidan ay u tusto khudbadda soomaaliya madaxweynaha uu jeediyey waxa ay tilmaamaysay dhibaatada waddanka ka jirto iyo soomaaliya waxay u baahan tahay in laga caawiyo dunida wadamada soo koraya waxaa dhib ku haya wadamada horu maray oo dunida qiic fara badan kusii daayay marka tan marka waxay muujinaysaa wadamada soomaaliya la mid ah oo u nugul isbeddelka cimilada inay helaan magdhow taas oo kor u qaadayso inay wax kaga qabtaan dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada ama yareynta waxyaabaha qiica sii daaya marka soomaaliya marka waxay helaysaa dhaqaale aada u fara badan oo arrimahan ay wax kaga qaban karto maadaama hadda ay muuqato ififaalo ah in madaxweynihii waddanka uu xoogga saaraya arrimahan isbeddelka cimilada iyo maadaama uu sameeyey wasaarad isagoo mar ku dhawaaqay inuu daah furay mashruuca loo yaqaano soomaaliyada cagaaran marka waxyaabahaas dhan waxay tusaysaa dunida in soomaaliya markale usoo jeedo in wax lagala qabto arrimaha isbedelka cimilada iyo deegaanka marka waxaa laga filan karaa natiijo aada u wanaagsan
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan leedahay sidaas iyo nabadgelyo